haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waatan sahre cidla nuur oo nala socodsiisa
dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin nin maalin dhan qaar ka mida dadweynaha caalamka been ku dhurayay balse la yidhi beaniraad ma leh oo laba soo qabay waxaa kaloo aan idinku hayaa waraysi xiise badan oo aan la yeeshay fanaanka cabdi cali bacalwaan magacaasi bacalwaan waa luqadee muxuuse macnihiisu yahay iyo qaybtii lixaad ee sheekadii adeegto oo aad ku maqli doontaan caawa iyo caweyska aan ku bilaabee sheekadii adeegta waxay inoo maraysay toddobaadkii hore maryan oo qoladii safarka ahayd ay la jarmaaday balse aynaan ogayn meel loo walwaalay waa kan waryaheenna xasan kaafi qoyste oo halkaasi inooga sii ambaqaada safarkii baa halkaas ka garqabtay iyadoo awalba la watay owru aad u dheeraysee si siibasho ah ayaa loo socday qorraxdii ayaa soo kululaatay odagii ayaa eegay maryan oo ay si hurda u hayso inay ratiga ka dhacdana u dhow owrkii ayuu joojiyey intuu jilibka u laabay buu ka dejiyey inay qof ad adagay socon karta tahay markuu arkay buu in biyo ah intuu siiyey ku yidhi hadda waad socon karaysaabay ila tahay intay qosol xishood iyo naagnima ku jirto hoos ula gabatay wejigana dadabtay bay tidhi haa waa socon karaa maahee waan ordi karaa odagii intuu gacanta qabtay buu dallad uu sitay hooskeedii wax ka wadaajiyey maryan markaa iyadaaba ka dheeraynaysay baad mooday dadka intiisa kale wax lasii dhadiiqeeyaba qorraxdii baa harkii isku taagtay loogamase jimcine socodkii xalay baaqday baa in la kaaba la rabaa awrtana loo nixi maayo wax saaran oo aan durfi ahayni ma jirin hadday raragubyoon lahayd markii qorraxdii dhankay ka soo baxday mooyee dhankii kale u foorarsatay milicdeeduna mid geeri ah tahay ayaa lays wada eegay inta geedo waaweyn meel cows yar lehna ku dhow la eegtay baa reeryadii saarnayd inta laga furay la seetaseeteeyey geed harac ah ayaa inta laysku kala tuuray waxaa la karsaday shaah shaaha ka hor waxaa laga sii laacay hilbo caate ah la sitay solay maryan qaybteeday ka qaadatay iyadaaba shaaha karisay gallad bay iyada u ahayd niyadeyda farxad ayaa buuxisay waxayna islahayd magaalada ayaa tegi doontaa iyadoo dheg ay ka maqasho mooyee aan weligeedba arag meel magaalo tahay iyo si looga noolyahay midna raggii indhuhu iswadageliyey maryanse farxad raynrayn iyo niyadeedoo wax istustusayeen daraaddeed ayaa hurdaba ka iman weysay maryan oo sidii u fadhida ilna aan isgelin ayaa odaygii indhaha kala qaaday haddiiba si bootin ku jirto intuu isu taagay buu awrtii daymooday maryan baa iyana inta istaagtay tiri ma soo dabaa awrta odaygii baa inta qosla yidhi allow ha ku celin iska fadhi heedhe halkaaga anaa soo kaxaynaye horay intuu usii dhaqaaqay awrtiina haddiiba isku soo xiriirsaday raggii kaloo weli hurdana kor keenay buu qaylo hees rarmo ooda ka qaaday raggii kalaa wada booday awrtiina horay heeryada kaga boobay muddo saddex daqiiqo ka yar ayaa inta lagu bogay haddiiba horay loo bushin tuurtay toobiyihii baa caraaba ahaan cagta loo saaray odayga oo isagu diidan in maryan la waraysta maahee ragga kaleoo dhallinyaro ahi aad bay u jecel yihiin in iyada la xog warhaysto lana weydiiyo waxay tahay meeshay ka timid sidii bahalku ugu yimid amay geedka uga fuushay odaygu aad buu u hortaagnaa waraysigaas oo wuxuu isleeyahay iyaduu waxyeelayaa maadaama baqdantii weli ku jirto qof yarna ay tahay hadday iyagu waraysan lahaayeenna isagay ku ixtiraamayeen maadaama uu yidhi yaa intii muddo ah waxba la weydiinin qoftaas awrta oo caddaysimo aan wax ka duwanayn iyadoo ahayd mid dheereen iyo xoogba loo soo saantay rag wada gaamuraye xoog lihina garhayaan darteed ayaa maryan aad ugu adkaatay inay la qabsato markii si looga go'aba orad bay hoosta ka xaddaa kuclo orad ayay reerka kula socotay caraabadu waxay ahayd mid cagaha lagaga gubtay qorraxdu aad bay u dheerayd golcas weliba kaliil joogtee abaar tumaysa ee hongoraha iyo hanfiga ka soo baxayaa yihiin kuwa lagu aqdee dad horay u wada eeday bay ahayd maryan oo daalka iyo diiftii horay u soo halakeeyey wax weyn u dhimayaan socodkeeda yarayne intii itaal ah istiilaysa ayaa dantii wax lasii dusmo dusmeeyaba u been sheegtay runina rungaysiisay marka laga reebo go-ii saaki lagu daday maryan dharkay qabto waa maro midab lahoo si ugu marmaran qaarkeeda sare ahaanna way garaarsaneed dhexda marka lasoo dhaafo waa faraqyo ama haylo si isdhaafdhaafsan u jeexjeexan kabama qabto oo cagaheeda waxaad moodaysaa geed jilfaystay meelo badanna dhiig ayaa kaga yaal kasoo dareeray jirkeeda ka sarreeya markii geeda xagteen intay isku duuduubaysaye ay islahayd go-ii la siiyey isku astur ayuu inta xayiray socodkii ama dheerayntii ka cuuriyaanshay way iska dhaqdhaqaaqaysay oo waxay ku mitidaysay inaan laga tegine way garsanayd odaygii ayaa arkay inay liicsan tahay markaas ayuu owr inta arumay dusha uga tuuray inkastuu u dhaamay haddana raaxa ma lahayn reeryo cows ah iyadoo saaray darteed ayaa meel kasta ka xagatay waxaa arkay odaygii oo mar kasta isha ku hayay iyada wuu fahmay dhibaatada haysa intuu joojiyey owrkii oo gogol uu watayee naagtiisa usoo duubtay busto iyo barkin ugu hagaajiyey buu yidhi meeshan fariiso maryan baa inta meel raaxa miiran ah salka saartay neef weyn fu soo siisay iyadoo hadalkiiba ka xishootay iyo inay mahadsani tiraahdo waa tahay weli safarkii dhexda ayuu ku sii jiraa mana ogin meelay u jihaysan yihiin waa inoo iyo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo ka mid ah sheekadaasi adeegto waa hagaag dhegaystayaal dadka adduunka ku nooli way tiro badan yihiin intii isku xaalad ku jirtana kollay saamayn baa ka dhaxaysa meel kastooo adduunyada kaga nool yihiinba dadka dhagaha aan waxba ka maqal ee caalamku waxay leeyihiin luqad ay wax ku fahmaan oo ka dhaxaysa luqaddaasi waa mid waaxyaha jidhka qaarkood la dhaqdhaqaajiyo sida gacmaha iyo wejiga oo ay isku afkartaan dad badan ayaa luqaddaasi barta oo u kala turjuma iyaga iyo dadka wax maqlaya haddaba nin u dhashay dalka koonfur afrika ayaa maalin ka mida maalmihii aynu soo dhaafnay shir caalamkao dhani isugu yimid isa soo taagay oo dadkaasi dhagahala been miidhan ku harqinayay waa maalintii loo baroordiiqayay madaxweynihii hore ee south africa nansel mandela oo geeriyooday madaxdeu ninkaasi hadalkooda turjumayeyna waxaa ka mid ahaa madaxweyne obama waa kan maxamuud ibraahim cali oo stuudiyowga ayla fadhiya maxamuud sahray geeridii nelson mandela waxay ahayd waxyaalaha ugu waaweyn haddayban ahayn tan ugu weyn dhacdada ugu weyn ee dhacday sanadka sahray marka adduunka dhan hogaamiyaasha adduunka umayna kala harin ilaa sagaashameeye hogaamiyaal ayaa ka qayb galay baroordiiqii loo sameynayay nelson mandela n dadka hogaamiyaasha ka qayb galay xafladdaas waxay ku kala hadlayeen afaf kala duwan ingiriiska isbaanishka carabiga nin walba luuqadiisii ayuu u tacsiyeynayay ninka weyn ee afrika ka baxay ee adduunka ka baxay nelson mandela marka waxaa loo baahday ilan south africa bis ma aha taageerada nelson mandela dunidao dhanaa laga taageeraa dad badan oo waxaa taageero oo dhegahala oo u baahan waxa maalintaas ka socday xafladdaas baroordiiqa in loo turjubaan oo ay fahmaan oo ay fahmaan oo ileen ayagana way baroordiiqayaan way oynayaan sida dadka kale marka waxaa dhacday in xisbiga talada haya african national congress iyo dowladda south africa ay keeneen nin ku hadlo afka dhagoolayaasha oo dadka dhagoolayaasha xafladda joogay iyo dadka adduunka dhan ka daawanaya online-ka ama tviyada waxay rabeen inay la socdaan khudbooyinka u jeedinayaan ay jeedinayaan dadka madaxda madaxweyne obama iyo dadkii kale kasoo qayb galay xafladda ama munaasabadan loogu baroordiiqayey ee nelson mandela waxaa dhacda in xisbiga talada haaya african national congress iyo dowladda south africa ay soo shaqaaleeyeen qof ku hadla luuqadaas iyada ah oo ninka wuxuu garab taagnaa ama gadaal ka taagnaa qof walboo hogaamiye ah ama qof walboo ka jeedinaya Madaxweynayaashii madax- caalamka.
madaxweynayaashii caalamka ee khudbada meesha ka jeedinaya waa tahay annagoo dhan waa wada daawanayno ninka siduu gacmaha u firdhinaya oo cirka iyo dhulka iyo dhegaha iyo meelba iskaga taabanaya waxaan lahay ninkan waa nin afkii dhagoolayaasha khabiir ku ah jaamacada uga soo baxayo ooba ku shaqaysanayo waa tahay waxaa soo baxday fadeexad ah markay xafladdii dhammaatay munaasabadii in ninkan gacmaha uu firfirdhinaya wuxuu sheegaya ee waxbaba ka jirin oo uu ahaa nin meel inuu iska istaagay marna cirka gacanta u taagaya marna dhulka marna dhegaha farta iska gelinaya marna indhaha fiirinaya oo aaban luuqadda uunan garanayninbo waa tahay urur ay leeyihiin dadka dhagoolayaasha ay ku bahoobeen ee koonfur africa ayaa isla markii dacwad u gudbiyey dowladdii south africa waxay dhaheen waan baroordiiqayna waa ooynaynay sida dadka kale laakiin qodbooyinka meesha ka socday iyo turjubaanka ninkan gacmaha uu firfirdhinaya hal sax ka ahaa malahan ee waxay dhaheen "Wa- sharafteenna meel uga dhacdeenoo annagiyoo taagan ama dad ay garanaya luuqadda ay joogaan ayaa waxaad keenteen nin ruwaayad dhigayo gacmaha cirka iyo hawada maanta dhan sacbinayo macnaha waa tahay ninka magaciisa waxaa la dhahaa tham sanka jantile waxa uu dhashay wadanka koonfur africa da'diisuna waxay tahay soddon iyo afar jir waxaa la leeyahay markii la weydiiyey war luuqadii maadan garanaynin miya maxaa meesha ku istaajiyey oo madaxdii adduunka u garab istaagto beenta u sheegaysa wuxuu dhahay malaa'igo iyo dad barakaysan oo garoonka munaasabadda ay ka socotay soo galayaan arkayay aniga wuxuu dhahay waxyi baa meesha u taagnaawo waxyi baa igu soo degaan gudbinayay oo dadkiyaa waxyi u dirayay mooye inaan dad dhagoolo u turjubaan meesha ma joogin marka wuxuu ihi en, eh, malaa'ig aniga ii muuqatay baan meesha kusoo dhawaynayo on la hadlay on la sheekaysanayay aniga malaa'iga iyo dad aanan la arkayna warka u waduu dhahay marka dhagoolada aa sheegaysa aniga warka uma waduu dhahay waa tahay taas waxaa ka sii daran ninka markii dib loo baaray wuxuu ahaa nin dembiile ah oo dembi mar lagu soo qabtay oo micnaha uu ka qayb qaatay dil qof oo maxkamad aan la soo istaajin marka dadka waxay leeyihiin madaxdii adduunka markaas tagay munaasabadaas khatar bay ku sugnaa waayo nin xaaladiisa aan caadi ahayn maskaxdiisana ay fadhinin ayaa gadaashood gadaashooda taagnaa ka waran sheekadaas waan gartay en, marka maxamuud en, dadkii ku soo casuumay inuu shaqadan qabto oo madaxda caalamka en, khudbadooda uu turjumo en, marka hore ma qofaan khibrad lahayn bay keeneen iyagii arrintan ma ka hadleen waa arin waa su-aal ilaa hadda taagan waayo en, xisbiga talada haya ilaa hadda mayna soo saarin war cad oo ku saabsan arrintaas balse waxay sheegeen ay aqbaleen in ninka uunan garanaynin sida luuqadda loo turjumaano taas waxaa kasii daran maalintaas wuxa uu qaadanayay lacag siddeetan iyo shan doolar ah marka marka loo fiiriyo lacagta koonfur africa siddeetan iyo shan doolar oo maa hal maalin lagu shaqaynayo way badan tahay waa lacag badan en haddana marka dib loo raacay dadka saxda ah ee turjubaana luuqa- luuqadda dhagoolayaasha lacagaha ay qaataan maalintii waxay tahay boqol iyo lixdan iyo shan doolar marka way ka badan tahay lacagta asaga la siinaya marka ninkan waxaa laga yaabaa lacag raqiis ayuu micnaha ayaga micnaha ugu sameynaya hawsha saasna inay ku keenayna laga yaabaa laakiin qiimaha ama muhiimadda uu leeyahay ama inuu yahay qofka saxda ahaa qof ka fikiri ma lahan marka hadda arrintii wayba dhaaftayba turjubaanid luuqadda dhagoolada waxay maraysaa madaxdii adduunkaaba khatar ku gashay obama ammaankiisa ama obama ninka garab taagnaa wuxuu ahaa nin dambiilay dheen marka ninkii imika xaaladiisu waa sidee xaguu ku sugayay ninkii ninka xaaladiisu hadda ma samo een, warbaahintii ayaa u tagtay ninka waaba nin wareersan markuu hadlayo wuxuu leeyahy malaa'igaan la hadlaa aniga waa- waxaa liigu soo degaa waxyibaa maalin walba i helo waa- waa nin xaaladiisa micnaha maskaxdiisa riwaayada ka socoto
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal haatanna waa qaybtii qosolka ah maadda iyo murtida waxaana iigu martiya fanaanka caan baxay cabdi cali bacalwaan oo sida aad wada garanaysaanba ka tirsan udubdhaxaadkii hoballada waaberi cabdi cali bacalwaan kusoo dhowow barnaamijka cawayska washington aad baan igu soo dhawaanaya waa idin soo dhaweynaya halkeed imika joogtaa bacalwaan waxaan joogaa germany magaalada moshin laba sano waxay dhimaan caafimaad baanu imid markaa iminka waa wanaagsanay aad baan u wanaagsanay si fiican Waa baan ka- u gartay ee ee, cabdi cali bacalwaan magaca bacalwaan ma magac adigoo aad leedahay oo naanaysku aba mise waa magac ee, qoyskaaga ama awoogaayo kale ee lo- lagu naanayso maya magacani waxa weeye berigii aan dhashay ayaa reerku wuxuu ahaa reer iska maal qabeen waa taa marka islaam baa aniga ii qaybsanay oo gaar iigu qaybiyo layihi islaamtaas ay hay oo inanka ahay oo maxaa aha, bal hagaajiyo oo aan gacanta ku hayo caynka sax islaantii marka dhul yaroo buuran oo bacasha kasanna waan ahaa haye sida laygu yidhi sax marka ilmaha qaylo walbaba buuqa badanna maanahayn baa waa taa marka markii aan cabo caanaha iyo aysiisa waxaa tiraa bacalwaan alla kana waa bacalwaane bacalwaan bacdi wuxuu igu maxay bacalwaan bacdi islaanta bacalwaan bacdi naakuusi baa la oran jiray baa reerka islaanta reerka la jooga la degenay baedali bacalwaan magaca saas igu baxay weligay ilaa yaraantaydi yaa la oran jiray haa yaa la oran jiray haa marka m- macnihiisu muxuu noqonayaa bacalwaan dee wax buuran oo dee bacal kaksan oo saa u yaro buuran saasuu baan kasoo oga soo qaaday un xaggeed ku dhalatay cabdi cali waxaan ku dhashay oo dheer meesha la yidhaaho waa tahay marka xaggaasaad ku soo kortay halkaasaan xoogaa ku yara koray de anoo yarna xamar baa lay keenay waxaan imido waa kaa marka en fanka goormaad bilowday adiga oo kuugu horreysay may fanka waa jeclahay oo de waxa weeye heesaha dadku qaad qaadaan fanaaniintii laga horreysay Mhm.
heesaha ay qaad qaadaan sax ayuunba ayuunba qaad qaadi jiray oo iska jeclaayo markaasa waxaan iska dhigi jiray nin heesaayo oo balaayo ah oo khatar aho yaan iska dhigi jiray haye may fahanti waan gartaa marka lixdan iyo shantii markay ahayd Mhm.
ayuunbaa tartan yaroo idaacadda lala yeelinayay raadiyo muqdisho haya ayaa la yidhi koox la tartantaa la rabaa ana ana fankii iska suuqaada ciyaal iska suuqa jooga oo fanka ah u heeseysa oo weliba u urursada sax tartankii baa waxaa soo ururiyey muusig yaroo qofba meel ka keenay qofba meel qofba meel mid bilaajo ka keen mid marka ka keen mid magaalada dhexeeda kasoo qabo mid buulo aanay kasoo qabo farooga tumhaya kii yar baan kula tartamay marka adiga iyo kooxdaadii iyo kooxdii aniga radio anaa muqdisho heesaya haya qorana waa ii tumayaa saddex hees baa la rabaa Mhm.
oo mise daqiiqa ah waa tahay waxba yarahaan kugu daayay ninkaygii yaraaye meesha yimid Mhm.
boor buu kaga duwiyey meeshii marka qoladii eh, radio muqdisho ayaad fooda istarteen isbooda isdaro waxaa la doonaya koox la tartanto bal magaalada laga raadinayay waa tahay marka en, heesihii aad maalintaa qaaday kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii eh, m- ma xasuusataa qaar ka mid a ina ina adeer waxba ka garan maayo laakiin saddex hees baan ka qaaday Mhm.
ayaa qoladii guddiga waxay yidhahdeen waar inan ka yar oo dadka isu soo ururiyey Mhm.
kooxdan qaranka la tartasiin mayna isagaan lambar wan siinayna waa tahay lambar wan baa lay siiyey marka en heesaha ma adaa soo aliftay mise heese meel kale lagaaga soo dhiibay bay ahaayeen may eh, nin aan saaxiiba nahay oo hebelgarna la oran jirayn oo qaar buu sameeyey anna qaar baan sameeyey waxbaan isu gegeenay dee gacdadu isu tagtay baanu ahay waa tahay markaa kadib en, maxaa maxaa dhacay maalintaa markaad ka badisay dee waxaad garatay inaad fanaan markaas ka tahay.
badiyay waxaa noqday nin faamoos oo dadka usacabinayaan oo dee waxa weeye macruuf noqday waa tahay waaban u qaadan waayba inaad waxaan wallaahi da- dalkaad jiidhay Mhm.
Had- haddaan ku yidhaha lacag afar boqol oo shilin oo markaad joogtana waa lagu siiyey gacanta gacantaa layga saaray ee boqolka markaasna ninkii boqol haya waxaa la oran jiray ninkaasi boqol madow buu wataa markaasa aadna laguu dhiibay afar boqol oo madmadow afar boqol markaasaan wareeray baladba meelgee haba labaatankaa muddo la haynaya muddo labaatanka shilin waa berisamaadkii dee waan gartay marka en, haddana heese oo laguu dhiibay oo ma jiraan aad keli keli kusii qaaday mise markiiba riwaayad baad hore ka bilowday markiiba qoladii raadu qoladii raadu ulusu ayaa waxaa layidhi qofka ugu horreeya oo qaqaata hala ha- ha noqdo anoo iyagii sugaya militariga waxay yidhahdeen qoda- kooxdii militariga xoogga dalka ayaa waxay yidhahdeen inanka yaree soo baxay ee de halka caynkaas garaadaanu siinaynaa waxa weeye imtixaan baan ka qaadanaynaa annagaa qaadanayna dhibow buu gelayaa lix iyo lixdankii baan dhibowgii galay oo dee fanaan noqaad islahaydee sota askari lagaa dhigay maaha haa de kooxdu waa kooxdii militariga oo muusigii baxsan baa ku jirta oo cismaan ayan baa ku jira oo sungi baa ku jira oo waa caligaab baa ku jira oo waxa weye kooxdu waa kooxdii fanka ahayd waa tahay marka en, waxay leeyihiin qe- militariga wuxuu leeyahay qayb music ah oo oo haa heesaha qayb muusig oo baan leeya markay maqleen ba yidhaa ninka annagaa qaadanay kooxdii baan ku biiray oo rag baa soo dhaweeyey oo sungib ka mid yahay oo gacan qabtay oo si wanaagsan ii soo dhaweeyey waa tahay hadeed waxaa noqday inan wanaagsan oo actor aho riwaadaha wax ka sameeyo oo heeso oo eh, muxuu ahaa jilaa aho waxaa noqday waan dhex galayba waan gartay bal aan markaa mid ka mid a heesahaaga ku nasanno inagoo usoo noqon doonaa en, waraysiyada insha allah insha allah
dadka midha yeeshe mushii aan da iniyo dadka midha yeeshe mushii aan da iniyo ma faraacidaa tahay albisada jacaylkii sidiigaa ka fara bahay dadka midhayeese wusii aan da'iniyo dadka midhayeese wusii aan da'iniyo mafaraa dhibaataay dhisaya jacaylkii waa hagaag heesta haddaynu intaasi kaga nimaadno bacalwaan riwaayaddii kuugu horreysay ee aad ka qayb gashay teebay ahayd riwaayadii ugu horreysay oo aan ka qayb galay waxaa waxaa la ohan jiray naxdin iyo nasiib baa la ohan jiray waxaa la ohan jiray eh, beef baaf baa la ohan jiray wad iyo waxad baa la ohan jiray riwaayadii militariga yaa sameeyey markaa wad iyo wacad waxaa sameeyey eh, muxuu ahaa cismaan aadin allah naxariistay cismaan aadin askari waan gartay marka heesihii maxaad ka mid ahaa kuwee ka mid ahaa wad iyo wacad waxaa ka mid ahaa inayay hedhe inayay indhahaygi baati ifka intaan ku noolahay ku ilaawi maayi arwaax hadduu ku jecel yahay lama uuradaygi ukolow sidaan rabo oo aniga baxsan aanu ahayn oo iyada ay diisa oo iga tag ay leedahay Oo- oo qasbayo wadaa haa waan gartay marka xilli xilligaasi goormuuhaa labaatan iyo kowdii bishii koowaad laga bilaabo xilligaasi de riwaayada istaba jooga ayaad ka noqotay actor qaar aad heesaa ka ahayd qaar actarka labaadaad ka ahayd dabcan riwaadihii waa isdaba socdeen
aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dheer carjo
waa hagaag cabdi cali bacalwaan qaybta koobaad ee waraysigeenna haddii aan kusoo gebagabeeyo heesta ardo een iyaa sameeyey heesta Eh, da- lacanka iyo iyo ereyada rasuulka baa sameeyey Eh, isla markaasna waxa weeye riwaayadan waliya waxa waxaa ka horreeyey eesan way ka horreysay guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkani waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi ardo wadnaha iyo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey carjo waxadiga abaartay gobogii wadnaha iyo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey carjo erigo'an aygaga dhaqaaqine erigo'an aygaga dhaqaaqine
waa tahay guud ahaan heeskaasi wuxuu u dambeeyey barnaamijkii caweyska washington halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a washington dhegaystayaal mar kale waxaynu idin leenahay habeen wanaagsan